marka umuurtu wasad waay marka sababto hadday manfaco leeda khayr hadday sa lahayna waa laga tega oo in laga tagaa diin looga dhigana waati imaamu maalik raximah llahu tacaala ninkii oo arkay yidhi yaa abaa cabdillahi waxaan rabaa inaad ila dooddo yidhi markaasu imaamu maalik wuxuu yidhi ka warran uu yidhi marka ara'ayta inara'ayta in hulibta haddii laga adkaada ka warran yidhi on ka adkaada aniga haddaan aniga adkaada ka warran markaasu wuxuu yidhi itabactuka oo kusoo raacaya markaasuu yidhi haddii aniga aad iga adkaata ka warran yidhi ara'ayta in hulibtu haddii aniga layga adkaado tatabicnii ma soo raacayo ara'ayta in jaa'anaa aakhara mid wax kale hadduu noo imaado ka warran ou naga dood badiyo san yeelayna waa raacayna haddina wuxuu yidhi innii araaka tatanaqal anu waxaan ku arkaa nin guurguuraayo inaad tahay hadba ninkii dood badan aad u guuraysa amaa ana wuxuu yidhi amaa innii calaa bayinatin min diinii anigu diinkayga waxaan uga suganahay xujo cad ayaan uga suganahay uu yidhi amaa innii calaa bayinatin min diinii anigu xujo cad ayaan diinkayga uga suganaya amaa anta adigu tafashaakun nin shaki badanaa tahay idhab ilaa shaakin milika fakhaasimhu nin kaleo sidaadoo kale shaki badan u tag la dooda ani laakiin diinkayga waa i huban yahay marka nin noocaas iska dooddoodayo cilmi ku doodayni war waxaa la leeya idhab ilaa shaakin milika fakhaasimhu wayubituuna ahlu sunnadu waxay sugayaan khilaafata abi bakrin abi bakr khilaafadiisa radia allaahu canhu bacda rasuulilahi nabiga gadaashiis sala allahu alayh ali wasalam biikhtiyaari saxaabati iyaahu maxay ku sugayaan doorashadii ay asxaabtu doorteen abubakr yacni hadda wuxuu usoo jeestay mas'alat alkhilaafa cole ahluxadiidku waxay rumaysan yihiin nebiga kadib khilaafada abubakaray sugaayaan yaa doortay abubakar waxaa doortay asxaabta dadkoodii ahlulxalli walcaqdiga ahay ayaa doortay abu cubayde iyo cumar bnu alkhadaab iyo rag kaloo badan ayaa doortay wayna ku raalli noqdeen intii kalena marka ijmaac waaya abubakar khilaafadiisa nasna waa lagu fahmayaa dabcan macan nas oo marka khafi ahna oo asaga aan hadda daahir ahayn oo nebigu abubakar madax ha noqdo ma dhihine laakiin waxaa laga garanaa axaadiis fara badan oo uu ka mid yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu jiraday waa si uu yidhi dadka abubakar ha tujiye iyo ya'ba allaahu walmuslimuuna ilaa abaa bakrin alla iyo muslimiintu waa diidayaan ilaa cid abubakar maahan cidaan ahayn ma rabaan oo way diidayaan iyo naagtii nebiga u timid ee tiri yaa rasuul allah yacni ballan oo nebiga u qaaday oo ay tiri rasuulka ilaahayo haddaan ku waayo yaa aniga ballanteeda ii fulinaya gadaashaa yani haddaad dhimatay ka wadaa markaasuu nebiga sal ll slam yir abubakar u idan taa marka waxay daliil u tahay maamulka in abubakar markaas yacni nebigu inuu si dadban oo maamulka abubakar ugu ishaaray cad iyo caddaynaysa arrinta ayada marka tan marka madhabkan waxaa khilaafsan oo ka soo horjeeda raafidada shiicada ayaa diidan waxay leeyihiin cali baa laga dardaarmay cali baana madaxtinimadan iska lahay abubakar iyana waa boobeen bay leeyihiin waa madhab shiicadon shiicadu ay wadaan raafidada kuwa ah isna cashariir ay qabaan saa darteed qaarkood kuwooda qulaad aan waxay gaareen inay yidhaahdaanba annagu waxaan sugaynaa bay dhaheen maxay ahayd khilaafadan waxay dhaheen abubakar khilaafada cali qur-aankaada caddeeyey aayadee caddaysaa le aayadda waa jirtay waxay dhaheen abubakar iyo cumara musxafka ka tirtire oo suuratulwilaaya suurad la yidhaahdaa jirtayo in cali oo madax yaha sugayso nas ahaan u caddaynayso kuwaas hadda waxaa weyn ictiqaadkooda duca waa dad dhintay way ictiqaad aad u quruna waayo oon faa'iido lahayn waanaad ictiqaad khilaafsan ictiqaadka ahlu sunnada lidaalika ictiqaadkaas dartiisna ay abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo iyo asxaabta intooda kale ictiqaadka ay ku gaalaysiiyeen waayo shan camal ay ka soo reebeen asxaabta inta kale waa ridoobeen ayay yidhaahdeen kuwaas marka waxaa weya riddada ayagaa munaasab u ah wayubituuna ahlulxadiidku waxay sugayeen khilaafata abi bakrin radia allahu canhu bacda rasuuli lah sal slam ikhtiyaari saxaabati iyaah doorasho asxaabta ay doortay marka abubakar laba sano madax ahaa bis uma markaa dabadeed khilaafata cumar ayay sugayaan cumar khilaafadiisay sugayaan bacda abi bakrin abi bakr ka gadaale radia allahu canhu maxay iyadana ku sugayaan biistikhlaafi abi bakrin iyaahu abu bakar baa khaliifay oo abu bakaraa doortay cumar khilaafadiisuna waa sugnaatayoo waxayna ku sugnaatay abubakar yaa yidhi aniga haddaan dhinto cumar ayaa madax idiin ah maxaa ninka ugu fadliga badan u ahaa asxaabta oo dhanna waa isku raaceen macal cali oo ku jiro kulligood waa isku wada raacay soo ma garan cumar marka toban sano iyo lix bilood madax ah wa fii zamaanihi cadliga ayaa faafay cadaaladdaa faaftay waxaa faafa yani islaamku ciraaq markaasaa la qabsaday dhulkan hadda iiraan la yidhaha markaasaa la qabsaday khuraasaan xuduudda marka xuduudda sofiyeetkii hore islaamku markaa soo gaaray xilligiisa ayaa shaam la qabsaday nacam oo shaama inta la qabsado abu cubayda madax uga dhigay radia allahu radia allahu canhu abu cubayd oo madax uga dhigay baytalmaqdis furihiisaa loo keenay baytalmaqdis cumar yani kuma uusan qabsanin dagaal wafdi ahaan marka ayuu u yimid markaasaa furihii farta laga saaray saasuu markau gacanta ugu dhigay cadligaa faafay waktigiisa wuxuuna aada nebiga ninuu sheego sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi shaydaan waddo ma soo qaado adiga aad qaadayso maa salagta shicban ama meel adiga jid ma martid ilaa wasalaka shaydaanu shicban aakhara ilaa shaydaan jid kaloo marayo kamaa qaal waxaa kaloo nebiga calayhi salaatu salaam cumar uu ku tilmaamay waxaan ku riyooday buu yidhi anoo caano cabaayo markaan caanihii dhammaystay yacni intaan ka dhargay heer yacni cidyahayga inay caanihi ka soo baxayan aada moodid yacni saan uga oon baxay markaasaan dhiibay buu yidhi ninii ag taagnaan u dhiibay markaasaa cumaraan u dhiibay yidhi cumar radia allahu canhu markaasuu hambadii cabay markaasaa nabiga la yidhi maxaad ku fasirtay qaala cilmu cilmigaan ku fasirin cilmigaan ku fasirin mar kale wuxuu yidhi waxaan arkay dadkii oo wataanuu yidhi duruuc ad adag markaa nin ou naas ugu joogo xaggaas xabadka nin ou meel dhexe ugu joogo cumar waxaan arkay yidhi isagooas dircigii ou qariyeyba isaga dhan maxaa ku fasirtaa la yidhi diintaan ku fasiray marka nin wuxuu ahaa makiinu diin u ah diinkiisu ay xoogan yahay buu ahaa marka radia allahu canhu ardaah khilaafada cumar ayay sugayaan uma markaa dabadeed khilaafata cumaan cumaan khilaafadiisay sugayaan radia allahu canhu cumaanna khilaafadiisu say ku sugnaatayna biijtimaaci ahli shuuraa dadkii talada ay ka go-do ahlu shuurada ayaa ku kulmay wasaa'il almuslimiina iyo muslimiinta inta soo hartay ijmaacoodii caleyhi ay ku kulmeen isaga korkiisa can amri cumara cumar weliil amarkiisa xaggiisa ka ahaa cumar markuu dhimanayo oo ninkii abululu'at almajuusi oo durayo oo dhimanayo sida bukhaariga oo werinayo lix nin ayuu bixiyey lix nin ayuu soo saaray oo horta wuxuu yidhi abu cubayda hadduu noolaa lahay isagaan madax ka dhigi lahay laakiin abu cubayd waa dhintay radia allahu canhu lix nin ayaa ayuu marka reebay cusmaan iyo cali iyo cabdiraxmaan ibnu cawf sacd ibnu abi waqaas iyo zubayr min alcawaam iyo allah mustacaan iyo saciid ibnu zayd lixdaas cabdullaahi binu cumarna wuxuu yidhi shaqada ayaad u dirsanaysaanoo hawsoo idin qabanayo madaxtinimada xukuma lahu oo wax idinla shaqeeyo lixdoodii marka ayaa adugu si isaga waa isu tanaazuleen labaa marka waxaa ku soo haray yacni cali iyo cumaan cali iyo cumaan marka ayaa cabdiraxmaan ibnu cawf baa wuxuu tawaliyey inuu dadkii asxaabta ahaa uu soo waraysto war yaa yaad yaad dooranaysaan ad madaxdinka aad ka dhiganaysaan dhammaantood cusmaan cusmaanay uga dhehen muslimiintii dhammayd baa marka cusmaan ku kulantay cusmaan marka taasoo madax ku noqday radia allahu canhu ardaa ninkii marka khilaafada cusmaan duro waa nin bidca ay ku jirto waa nin asxaabtii oo dhan wax kama jira warkooda yiri midda labaad marka ayb waxaa kaloo laga qaadanaa saddexdan nooc haddaan soo aragnay waa saddex qaab waa laba qaabaan hadda hayna waa laba qaab oo loo doorto madaxda muslimiinta yacni siyaasa sharciya marka laga hadlayo ninka madaxdaas see loo doortaa waxaa loo doortaa awalan inay dadka ahlulxalli walcaqdiga ahlulxalli walcaqdiga la dhaha culummada iyo cuqaashada culummada iyo curafaada alculamaau walcurafaa curafada waxaa la yidhaha qabiilada dadka madaxda u ah dadkooda weliba akhyaarta ah de wax faasiqa lama rabo oo gaalada laba kubi ka qaadanayo kaasoo sa wax qiimaa ma laha laakiin nin waxaa la rabaa odaynimadiisa aanaan odaynimadiisa aan dhuminaynin oo culummadana maqlaayo odayaalkaas iyo culummada marka ay kulmaan ninka ay soo bixiyaan madaxtinimadiisu ansaxaysa soo ma garani ahlulxalli walcaqdi kuwaa kale waa odayaalkiina dad sulday leeyihiin culummadana suldatulcilmi ay ahaayeen ayaguna labadoodaa marka waxay dooranayaan madaxda islaamku ma qabo in sanaadiiq bannaanka inta la dhigo dadkao dhan la yidhaha wax doorta ma qabo waxaislaam waa dakiila fi lislaam waa dimuqraadiyaddan jinniya qabta sooma garana sababta waxaa weya dadku isku cod ma aha haddii sanduuq banaanka la dhigo ninka caalimkao soomaali ugu caalimsan maanta iyo ninka derbijiibka isku coday noqonaya al kana hal codowle kana hal cod caqli horta sharcina maaha caqlina ma aha afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun soo ma de beledkan waa laisdoorana hadii la taariku salaadka iyo ninka ahlu cilmiga hal hal coday wada yeelanaya ay wanma wan bood marka waxaa waay wax xun dad wax fiican ay moodaa soo ma garan waxaa laga yaaba dadka agtarkooda inay xun yihiin allana uu yidhi walaakina aktar naasi laa yaclamuun wamaa aktaru naasi walow xarasta bimu'miniin raaci kara marka laakiin dadkan dadkiina waa ka naxayaan diinta ilaahayna waa fiirinayaan ahlulxal walcaqdi qaabka labaad waa midaan oo abubakar sameeyeyo in imaamkii horreeyey inuu soo xulo nin bedela tahay oo hadduu yidhaahdo marka uu xukunkii ka tegaayo haddaan dhinto hebel ayaa madaxda hel u ansaxa iyadana saa in lagu soo qoro uma garan labada waa bannaanta wej kaloo saddexaadaa jira oon bannaanayn laakiin haddii ay wax ku xallifmaan la adeecayo ninka saa ku soo qoro waxaa la yidhaha ataqallub afduub ummaddii dhammeedo habeen madooba intay u tashteen yay meel walba qabsadeen markaasay dadka hubka ka dhigeen usluubka ay ku soo dariiqada ay ku soo koreen waa dariiqa xaaraam ah sababtoo ah lama ogolo muslimiinta taladooda in la boobo ma banaano waxaan taladii nin baan gabadhiisa taladeeda la boobi karin famaa baaluka muslimiintii o dhan taladooda lama boobayo cumar arrintaas aad u necbanay weliba wuxuu arkay laba ninoo wada hadlaysoo dhahayaan wallaahi anu haddoo cumar dhinta hebel aan doorana cumar haddii ou dhintaa hebel ayaan dooranaya ka kalena u le maanu hebel aan dooran haddoo cumar markaasuu yidhi cumar anu waxaan maqlay sidaa iyo sidaas marka wuxuu yidhi ninkii tala la'aan ma shuura la'aan shuura la'aan ninkii xukun qabto ama la doorto ama wax ku doorto kii la doortay iyo kan wax doortay labadaba in la dilay istaahilaana takirata an yuqtala waxay ku habboon yihin labadooda yani ninkii tala la'aan iyo yani shuura la'aan ninkii wax doorto ama isaga la doorto saa lagu doorto labadan in la dilay mudan yihiin cumar radi allahu canhu u kama qala calaa kulli xaal haddii taqallub uu ku soo karo inta uu meesha u adkaado hadda uu nabadgelyadii iyo xuduuddii uu oogaayo iyo jihaadkii iyo uu samaynayo waa la raaca marka iyadoo la ilaalinaayo muslimiinta laga ilaalinayo tafaraaro laakiin xaaraam uu kusoo karo soo ma fahmi saddexdaas wej ayaa madaxtinimadu ku timaada labana waa bannaanta hal lama bannaan marka annaga maxaan dimuqraadiyad ku falayna marka islaamkii waaba jidkan siyaasada islaamka waaba kanaay uma khilaafata caliyin bay sugaayeen cali khilaafadiisii uma khilaafata cali bin abi aalib radia allahu canhu maxay ku sugnaatay bibaycati man ahad baycadiisay ku sugnaatay baayaca cali la baayactamay oo min albadriyiina badriyiinti ah yaa ka mid ah marka camaar bnu yaasir wasahl bnu xunayf waman tabicahumaa iyo wixii raacay oo min saa'iri saxaabati saxaabantiisa maca saabiqatihi wa fadlihi lala qabo iyadoo weliba cali dee islaamka kahormarka uu ka hormaray iyo kusoo dhaqay fadligiisa iyo lala qabo calina waxaa doortay ahlulxal walcaqdi asla muhimka saas ayib khilaafada saanay marka u hugaysan abubakar uma cumar uma cusmaan uma cali saas khilaafada afarta saas u rumaysan yahay ninkii marka mas'aladan khilaafada sidaan aan u sheegnay hadalka keeno ee yidhaahdo abubakar uma cumar uma cali oo cusmaan wixiisa waxba kama jiraan dhah amaba yidhaahdo abubakar iyo cumar iyo cusmaan khilaafadooda waxba kama jiro cali baa tiisi ay sax tahay wax lamida dhaho waa nin asal min usuuli ahlisunna khilaafay waana dhuusan yahay qofkaas isaga imaam axmedna nink wuxuu yidhi ninkii cali cusmaan ka hormariyo uga hormariyay khilaafada fa huwa adallu min ximaari ahlihi dameerka guriga jooga saa ka baadi ah ka dhunsan almaka laakiin hal mas'alo ogaada marka mas'ale waxay tahay xagga fadliga marka laga hadlaayo hadda waxaan ka hadlayn xukunka iyo khilaafada xagga fadliga ka waran say u kala fadli badnaayeen abubakar uma cumar uma cusmaan uma cali ayaa sida raajixa taas abubakar iyo cumar ayagu yani war kama taagin cusmaan iyo cali labadooda yaa fadli badan oo labadaas soo saddexeeya war ka jooga aktaru ahli sunna waxay dhaheen cusmaanaa saddexeeyo cali baa afareeyo qaar ahlu sunnada ka midoo yarna waxay dhaheen cali baa saddex ah cusmaana afar qaar kalena waa ka aamusan tawaqufay waraajixu waa qowl jumhuuro abubakar uma cumar uma cusmaan ah oo cusmaan uu saddex yahay waana sida bukhaariga oo warinayo ibnu cumara wuxuu yidhi kunnaa nukhayiru asxaabtan kale fadli badnaysii jirnay wanabiyu bayna abhurna nebigana uu nagu dhex jiro fanaquul waxaan dhihi jirnay abubakar uma cumar uma cusmaan taas marka waxay caddaynaya nebigu waa maqlaaya haddaba hadday qalad tahay waa naga celin lahaa soma jeed marka mas'alada markay tahay xagga tafdiilka abubakar uma cumar uma cusmaan uma cali xagga tafdiilka xagga khilaafada laakiin war kama taagna iyada layskuma khilaafsana ogaada xagga khilaafada ahlu sunnada iskuma khilaafsana abubakar uma cumar uma cusmaan uma cali siday u kala fadli badnaayeen abubakar iyo cumar war kama taagna iyada ninkii shaykhaynka ka hormariyo ragga cali ama cusmaan xogo adalla iyo ximaar ahli midda axmed yiri taas amaa cusmaan iyo cali xagga tafdiilka waa laysku khilaafay asal marka wax lagu bidcaysiinayo maaha ninkii yiraa cali iyo cusmaan cali baa fadli badan mubtadica taha la dhehi maayo sababtoo bacdu ahlu sunna qabaan sida soo ma kasi ويقولون waxay odhanayaan bitafdiili صaxaabati صaxaabada bitafdiili صaxaabati صaxaabada yani kala fadli badnaysiinteeda ayay dhahayaan aladiina وayaquuluuna waxay dhahayaan bitafdiili صaxaabati صaxaabadii fadli badnaysiintooda aladiina kuwaas oo radia allahu canhum alla u ka raali noqday iyo qowlihi laqad radia allahu can ilmu'miniina alla waa ka raali noqday mu'miniinta xaggooda id waqti buu ka raali noqday yubaayicuunaka ay kula mubaayicuunayeen taxta shajarati geedda hoosteeda wa qowlihi alla qowlkiisa wasaabiquuna alwaluuna wasaabiquuna kuwii dhaqay alwaluuna ee horreeyey min almuhaajiriina xaal ay ka mid yihiin muhaajiriinta walansaari ansaarta ama min almuhaajiriina walansaari ku bayaan min almuhaajiriina iyo walansaari ah iyo wladiina kuwii ittabaacuuhum raacay biixsaanin ku raacay iyaga isaanka ku raacay radia allaahu canhum alla waa ka raali idan marka asxaabta waa fadli bay leeyihiin marka mar hadduu alla yidhi sidaan u yidhi waman asbata allaahu qofku alla u sugay ridaahu ridihiisa canhu uu ka raali yahay xaggiisa lam yakun minhu lam yakun ma ahaanin minhu isaga xaggiisa bacda dalika ka ridahaas kadib maa ma ahaanayo yuujibu waajibinayo sakad allahi caza wajal alla caradiisa wax waajibinayo ma aha walam yuujib dalika arrintaa alla uma usan waajibinin litaabiciina taabiciinta ilaa bishardi lixsaani ma ahane ixsaan shardigiis ma ahane oo har taabiciinta ayaga shardi baa la geliyey laakiin asxaabta wax shardiga lama geliyo faman ruuxi kaana ahaaday min ataabiciina taabiciinta ka mida min bacdihim asxaabta gadaashood ahaaday walam ya'ti aan la imaanin bilixsaani ixsaan aan la imaanin falaa madqala lahu fii dalika ridahaas wax gelida kuma laha oo ma soo gelaayo ridahaas ma soo gelaayo wuxuu ku leeyahay halkaan marka maadaama asxaabta alla uu ka raalli noqday halkaa waxaa nooga cad uu yidhi nin uu alla ka raalli noqday oo ridahiisa qur'aanka uu ku sheegay alle inuu ka raalli yahay yacni qofka isaga inuusa caro alle aynan ku dhacaynina cadba marka mar haddii ridihii alle la siiyey caro alle ma ku dhacayso marka saa darteed arrintaan waxay radinaysaa shiicadu markay dhaheen aayaddan laqad radiallahu markay soo degtay waa fiicnaayeene laakiin markuu nebiga dhinta kadibaa lacnadu ku dhacday oo ay gaalo noqdeen hadda haddii lacnad iyo gaalo ku dhac ay noqdeen ilaahay sooma ogeyna wey waxay noqon doonaan ilaahay sooma olan ogeyn haddi ilaahay ma dhehen ma dhaheen marka qur-aanka kuma dhehen radiallahu canhum waraduu canhum mar haddee waxay noqon doonaanba ilaahay uu ogyahay maataa waxay ku caddaynaya mar hadduu ridahooda ilaahay waajibiyey marnaba ilaahay inuusu caroonayn waman aadahu makaanahu min allah asxaabta booska ay diinta ka joogaan ninka ka caraysa ninka ka cara ninka ka cara qaba ka warran marka waman axadkii aadahu makaanahu makaanadoodu ay caro gelisay min allah ilaahay xaggiisa ay ka leeyihiin makaanada fa huwa qofkaasi makhuufun calayhi waa mid loo cabsado maa loogaga cabsada laa shaya shay acdama ka weynin badan minhu maaga yacni ninkii asxaabta makaanadooda ay dhibayso cil oo ka haayo maxaysaa u noqdeen maxaa loo ammaanay ninkii isdhahaayo yacni waa nin aad loogu cabsado shay wax loogaga cabsadaaba aysan ka weynayn liqowlihi tacaala alla qowlkiisaan u daliila muxamadu nebi moxamed rasuulu llaahi waaye wladiina kuwii macahu waladiina kuwa macahu isaga maciisa ahna ilaa qowlihi laga gaaro shidaaءu cala alkufaari raxamaau baynahum ilaa qowlihi laga gaaro wamasaluhum iyaga tusaalahooda fi linjiili kitaabka injiil dhexdiisa ka zarcin oo kale waaye abuur akhraja bixiyey shaqahu fiidiisa bixiyey faaasarahu ou xoogeeye mid kale markaas oo fiidii ee isxoogeeye isxoogeysay ayb faaasarahu ou xoogeeye ku kale fastaklada oo adkaaday fastawaa ka sara maray calaa suuqihi jiridiisii ka saramaro kor u kacay darcigaasoo yucjibu cajabgelinaya azuraaca kuwa beeraleyda u abuurta cajabgelinaya miaalkooda saas macnaa waxaa weya asxaabta diinta markii hore waa yaraayeen markay bilaabayeen hal labo saddex afaray ku bilaabeen waa isu soo xoojiyeen marka hal labo saddex afar axayn inta ka soo islaamta muhaajiriin ansaar waa isu soo xoojiyeen ilaa ay marka ay dhulkiiba qabsadeen ay muuqdaan ay muuqdeen sida geedkaas marka abuurka lagu rido dhulka fiidiisa oo bud usoo siinayo oo markaa ay fiido badan bixinayso isxoojinayaan jirid yeelanaya jiriddii oo ka kor maraya oo geedkaas hadhow marka saa wuxuu ku yeelan markaas alla wuxuu yidhi muxuu sidaa alla u yeelay liyagiida bihim alkufaar liyagiida alla inuu carageliyo bihim bisababihim asxaabta inuu ku carageliyo alkufaara gaalada waxaaba waxaaba tilmaamahan loo yeelay oo asxaabta alla oo u abuuray oo nebigiisa oo asxaab uga dhigay in gaalada lagu caraysiiyo aayaddan imaamu maalik wuxuu ka istimbaaday ninka asxaabta makaanadooda ka caraysan ee asxaabta diintooda wax ka sheegayo wixii ilaahay qur'aanka uu ku ammaanay wax aan ahayn ka sheegayo qofkaas inuu gaalayo sababtana waxaa weeyaan ninka nacaaya asxaabta makaanadooda muxuu noqon karaa liyaqiida bihim alkufaar awalba gaalaa necbaaya asxaabta kanna waxaa ku jirto nascatu kufrin baa ku jirta ma gara marka rafdiga asaasuhu waxaa la yidhaha shiicanimada asaasuhu azandaqa zandaqa diin xuma asal ah lidaalika ninkii arkay waa arkay nimankaas shiicada ah say u duub wen yihiin ayaad maalinta dambe waxaad ku arkaysaa zandaqa iyo ayagoo balaayo dhex taagan qaarkood waxaad ku arkaysaa say u joogaan oo ay yani markay dhul gaala tagaan diinta inay ka baxayaan akaru man yartaddu can alislaam fii bilaadi alkufri iiraanto dadka ugu badan oo diinta ka baxo oo ridoobo dhulka gaalada marka la joogo iiraantaa ugu badan maxaa yaele awalaa zandaqa iyo balaayaanu diin u ahayn sooma fahmi culammadii horena shacbi raximah llahu tacaala wuxuu yidhi marku shiicada iyo wuxuu tartansiiyey yuhuudda markaasu wuxuu yidhi kulli isku miday noqdeen dhammaan isku miday noqdeen ilaa hal khasla ma ahan yuhuud waxaa la weydiiyey war dadka diintiinna yaa ugu fiicnaya markaasay waxay dhaheen asxaabu muusayo nabi muuse dadkii raacay asxaabtiisa a annaga noogu fiicnay nasaarada war yaa idin kugu fiicnaa layidhi xawaariyu ciisaay ciise kuwii raacay u gargaaray shiicada waxaa la weydiiyey dad yaa ugu xunaa la yidhi diintiina asxaabu muxamadine nabi maxamed asxaabtiisa soo ujeedid marka idan marka shiicada annaga siyaasa kuma haysaan iswadanna ma nihin derisna ma nihin hadda wax hadda ay yani lacagtoodana ma qaadano mid teenaan hadda ma siino wax siyaasoo naga dhexeeya mala laakiin waxaan uga hadlaynaa waxaa weeyaan waa manhaj aad u foolxun madaahib khawaarij ayagaa ka xun muctazila ayagaa ka xun yani firaq yani firqooyinka marka laga hadlaayo firqada ugu xun itnaa cashariyada waa raafidada waxba yaan idiin sheegin gaaladay necab yihiin gaaladay ka hortagaan gaaladay ka ayay gaalada is og yihiin meel muslim lagu jediyo oo nimankaas aysan jawaasiis ka ahayn fil caalam ma jirin sheekhulislaam ibnu taymiya saasuu leeyahay waqtigii nasaaradu ay qabsanayeen qudus iyo dhulkaas raafidadii degenayd waxay samayn jireen fardahay intay qaadaanay gaalada u gey jireen fardaha muslimiintaay gaalada ka iibi jireen hadda farasku hadda meesha ay diyaaradda ka joogto oo jooga waaga ma ogtahay waa nin hadda diyaarad dagaalinta waddan islaam ka qaaday gaaladii u geeyo nin hadda muslimiinta hubka dhigis ku samaynayo gaalada siinayo saasay ahaayeen tataarta ninka u kaalmeeyey wuxuu ahaa ninkii la dhihi jiray ibnulcalqami ninkii la dhihi jiray ibnulcalqami weligood dowla alcabaasiya shiicada ninaa wasiir uga noqday dowla alcabaasiya hal ninaa wasiir u noqday wasiirkii waxaa la dhihi jiray ibnulcalqamiya la dhihi jiray ninkaas ibnulcalqami waa ninkii yacni tataartuu hoos ka soo abaabulay muslimiinta kusoo duula caasimadda islaamka baqdaad qabsadayda anaa idiin kaalmaynayo muslimiinta dagaalyahanadooda markay baxaan oy tataarta dhufaysada ugu jiraanna wuxuu ka goyi jiray sahayda sahayduu ka goyi jiray caamadan wuxuu ka dhaadhici jiray tataarta muslimiin waa hala dagaalamin oo dad laa ilaha illah udhahaaya oo muslimiin ayaa lala dirin waxaas ka dhaadhici jiray markii dambena baqdaaday qabsadeen waxay ku dhigeen waa la ogaay oo muslim muslimiinta ay ku dhigeen waa la ogaay marka taariikhda akhriya haddadaan oon joognana dadkii ugu horreeyey waddankan hadda ciraaq gacanta ugu rida gaalada shiicada sababta awal dadka bilaabay waddankan san waaye iyo waddankan waxaana ku jira iyo waddankaana kana maray waxa waxa marka gaalada u jaajuusaa eegay ahay kuwii alxamdulilah de jaajuuska maraykanku ahay markii dambe waxbaa lasii waaye waxbaa lasii waaye kuwii noocaas oo waddanka hubaa yaalla iyo hub wax gumaada yaal hahe kuwaas waay nacam marka waxbaa lasii waaye kuwaas kuwaan hadda joogo maalin walba ayago intaa wax yar la siiyana dhowr beri kabacdi haddana marka wax laga goostana qayqaylinayo wax hadafo ay leeyihiin maaha kuwa la deriska oo iiraantuna mufsidiin waa waddankaas wanaag uma rabaan ay mufsidiin wax wanaag uma rabaan maaha weligaa adiga aan idaacada lagaa xukumin caqligaagana ha ku xukumo kutubaha iyo taariikhdana ha ku akri ay marka dad oo marka idaacaad marka gaala hadda waxay noo sheegayan maxay tahay dadaa waay ku leeyiin muslimkaa kala qaadin muslimku muslim waayo ku leeyiin nacam muslimku asaa iskala qaadeen ama naga kala qaadin shiica iyagaa asxaabta caaya iyagaa gooni u baxa iyagaa gooni u baxa sooma idnan karan wuxuu leeyahy marka liyaqiida bihim alkufaar liyaqiida alla inuu carageliyo bihim asxaab yani inuu ku carageliyo alkufaara gaalada ayb lidalika ilahi wuxuu yidhi waladiina jaauu min bacdihim والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم waxaa laga rabaa marka annaga dadkii ka dambeeyey asxaabta inaan asxaabta ilaahay dembi dhaaf u weydiino saasaana laga rabaa inaan caylo ma aha in la caayaahay ma aha nabigay u caraysan yihin nabigay u qiiraysan yihin aa lagu leeyahay see nebiga ugu qiiraysan yihin caaishayba caynayaan xaaskii nebiga nin caynayo maa nebi maxamed u qiiraysan calayhi salaatu wasalaam kaaru ku dhacday kuwaas waxaa weyaan marka wax wanaago ay leeyihin male culummada islaamka akhriyay ibnu kasiir iyo markuu soo wado oo warkooda uu ka sheekeeyo wa qaalat iraafidatu khadalahum ullahu yuu leeyahay weligood culummada kuwaas waa habaaraan lama soo dhoweyso ninkii xaalkooda ognoo ogya duwalka ay ku nool yihiin ahlu sunnada iyo shiicada meelaha ay isla degan yihiin dadka ahlu sunnada oo ku nool waa yaqaanaan shiica waxay tahay laakiin annaga uma naqaana sababtaa nalama noolaanin nimanka marka waa un iska ulahaasaa la yska wataa ya hay balaayay meel asxaabta lagu caynaa khayr maa ka imaanay faakbara wuxuu ka warramay annahu jacalahum inuu yeelay iyaka haydan inuu asxaabta uga dhigay faakbara wuxuu alla ka warramay ou sheegay annahu asagu jacalahu asxaabta inuu ka yeelay haydan cil lilkaafiriina gaalada ciil kuwa u ah haydan kuwa caburinaayo ciil waa lilkaafiriina gaalada wa qaaluu bikhilaafatihim khilaafadoodiina waa sheegeen ahlu sunnadii oo liqowli illaahi caza wajalla wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaati aayaddaa daliilo khilaafadiina qur-aankaa sheego alla wuxuu yidhi wacad allaahu aladiina alla wuxuu u yabooday kuwii aamanuu rumeeyey minkum xaal ay idinkiina ka mid yihiin damiirkan asxaabtoo ku dhaca oo kow ayagoo ku dhaca wacamiluu saalixaati acmaashoo wanaagsanna la yimi fakhaadaba biqowlihi minkum ayuu kula khidaabay man naزlat ilaayatu aayadda cidda ay soo man naزlat ilaayatu aayadda cidda ay ku soo degtay markaa wa huwa maca الnabiy sal اllahu alayh ali wasalama wa huwa isaga oo mankaas maca nabiy nebiga maciisa calaa diinihi diinkiisa kula hay ninkii markaa nebiga maciisa oo diinta kula jiro yaa aayaddu marka minkumta ay ka warramay faqaala bacda dalika markaa kadibna wuxuu yidhi layastakhlifannahum allah subxaana watacaala yani kuwa iimaanka camalka saalixa laga helay dhulkii ayuu u dhiibayaa kamaa sidii istakhlafa aladiina kuwii oo ugu dhiibay dhulka min qablin iyaga hortood walaa yumakinanna allah u makanin u makaninaya lahum iyaga diinahum buu u makaninaya alladii kaas u irtadaa lahum uga raalli noqday walayubadilannahum alla wuxuu ugu bedelayaa min bacdi khawfihim cabsidooda ka gadaale amnan buu ugu bedelayaa nabadgelyo yacbuduunanii laakiin shardiga waa kana xaal ay aniga i caabudayaan laa yushrikuuna bi shay yacbuduunanii waa i caabudayaan aniga laa yushrikuuna bi shayan aniga cid ay cibaadada ila wadaajinayaan nama jirto aayaddan ibnu kasiir tafsiir fiican uu ka bixiy u laab aayaddan waxay ku dhabowday uu leeyahay abubakar iyo cumar iyo waxay kow ku dhaboobeen nebiga abubakar cumar cusmaan cali uu ku dhaboobay markaa famakana allaahu biabi bakrin alla abubakr asidiiq ayuu makaniyey wacumar ayuu makaniyey cumaan ayuu makaniyey addiina diinka wacd allaahi aaminiina allah u yaboohe yaboohe alle aaminiina iyagoo nabadgashan yaqzuuna waa duulaayeen walaa yuqzuuna iyaga laguma soo duulaynin wayukiifuuna alcaduwa cadowgay cabsi gelinaayeen walaa yukiifuhum lcaduwu cadow iyagama cabsi gelinaya wuxuu kule inay aayaddan dadkaas dad wanaagsan inay ahaayeen khilaafadooda waxaa tusaan aayaddan alla sooma dhihin in amni iyo yani dhulkiina la makanin abubakar الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay kitaabkii ictiqaadu ahli الsunna lilimaam abi bakr aلismaaciili raximah اllahu tacaala qaala alimaam abu bakrin raximah اllah walaa yaqطacuuna calى axadi min ahli اlmilة أnah min أhli الjannة أw أnah min أhli الnaar لأna cilma dalika mugayab canhm la yadruuna calى maada yamuut aclى الإسlaam am calى اlkfr walakin yaquuluuna ina man maata calى الإslaam mujtaniba lilkabaa'iri wاlأhwaaءi wاlآahaami fahuwa min أhli الjannة liqowlihi tacaalى ina اladiina aamanuu wacamiluu الصاalixaaت wlam yadkur canhum denba ulaaika hum khayru lbariya ulaa'ika hum khayru اlbariya ulaa'ika hum khayru اlbariya ayuu جزاؤهم عند ربهم جناaت عdن تجري من تحتهa الأنهاaر إلى آخر الآية wuxuu leeyahay imaamku walaa yqطacuuna ahlu sunnadu ma goynayaan calىa أxadi أxad u goyn maayaan أxadkaas oo min أhli الmilة dadka diinta ka mid ah أnnahu min أhli الجannة qofkaas inuu ahlujanno yahay أw أnnahu min أhli الnaar ama inuu ahlu naar u yahay labaduba goyn maayaanoo ma goynayaan lianna cilma daalika sababtu waxay tahay arrintaa cilmigeeda oo in qof janno loo gooyo ama naar loo gooyo muqayabun waa mid laga qariyey canhum iyaga xaggooda ku laga qariyey laa yadruuna garan maayaan calaa maadaa yamuutu waxa uu ku dhimanayo qofka ma garanayaan saa darteed qof nool oo hadda adduunyadii joogo ama dhintayba yacni qofku inaanu marka aan loo goyn karin oo hebel waa ahlujanna aan la dhihi karin ama qof nool aan la dhihi karin hebel waa ahlunaar sababto waxuu ku dhimanaya lama oga a cala alislaami islaamka korkiisa miyuu ku dhimanayaa am cala alkufri mase gaalnimada korkeedu ku dhimanaya walaakin yaquuluuna waxay dhahayaan ahlulxadiidka ina man maata cala alislaami qofka islaamka ku dhinto mujtaniban lilkabaa'iri kabaa'irtana xaal uu yahay mid ka fogaanayo waalahwaa'i iyo hawada hawayaalka dadku ay raacayaan iyo wal-aataami iyo dunuubta fa huwa min ahli اljanna qofkaasu waa ahlujanna yacnii wasfi bay samaynayaan waxay leeyn ninkii islaamka ku dhinto kabaa'irtana ka dheeraada ahlujanno waayo leeyi marka hebela ahlujannaha ma dhahayaan ayakun liqowlihi tacaala alla qowlkiisaan u daliil oo ina aladiina aamanuu kuwi alla rumeeyey iyo sifaadka iimaan yani arkaanta iimaan inteeda kale wacamilu saalixaati acmaasha saalixaadkaana la yimid oo sameeyey walam yadkur ma sheegin alle canhu xaggooda denban kama sheegin kuwaas abaalmarintooda waa maxay ulaaika maxay yihiin kuwaas ulaa'ika kuwaadaas hum iyaga ayaa alkhayru lbariya khalqiga kuwa ugu khayrka badan waa kuwaas jazaa'uhum abaalmarintoodana cinda rabbihim rabbigooda agtiisa jannaatu cadnin negida jannadeeda waa marka dembi lama sheegin iimaani camal saalixa qofkii ku dhinto ahlujanno laakiin hebel waayo marka ay tahay ciddii nebiga uu sheegay oo hebel uu yidhi unbaa jannada inay gelayso la sugayaa loona qirayaa amaa dadka intiisa kale qalbigooda wax ku jiraaba mama ogninba annaga marka waxaa uun laleeyahay jannadaa u rajaynaynaa fulaan fulaan waan u cabsanaynaa hebel ninka la yidhaha waxaan uga baqaynaa naar dunuubta uu samaynayo daraaddeed markaasuu wuxuu yidhi waman shahida qofka uga markhaati kaco lahu qofkaasi annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiga oo uga markhaati kaco bicaynihi shaksi ahaantiisa biannahu min ahli ljannati inuu ahlujanno yahay wasaxa lahu daalika arrintaana ay u ansaxday canhu xaggiisa nebiga ay ka ansaxday fa innahum iyagu yashhaduuna lahu bidalika arrintaa waa uga markhaati kacayaan mar haddii nebiguba sheegay sala allahu calayh ali wasalam sidaa maxay u yeelayaan itibaacan raacid ay raacayaan darteed lirasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka raacis ay raacayaan watasdiiqan iyo yacnii iyo rumayn liqowlihi nebiga qowlkiis ay rumaynayan macnaha haddii la yidhaahdo nebiga maalan raguu uga markhaati kaca jannada oo raggii uga markhaati kaca waxaa ka mid ahaa abubakar cumar cusmaan cali abu cubayda sacd ibn abi waqaas saciid ibnu zayd raggaasaa ka mid ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf zubayr ibnu alcawaam waxaa la yidhaha cashara almubashariina lahum biljanna tobankii jannada loogu bishaareeyey inta ayagoo nool janno loogu bishaareeyena tobankan waa ka badan yihiine tobankan waxaa mar walba gooni loogu sheega waxaa weeyaan iyagu hal xadiid ayaa lagu wada sheegay kulligood oo nebigu uu yidhi abubakr min ahli iljanna wa cumar min ahli iljanna cuثmaan min ahli iljanna kuwaas ayago marka hal xadiidaa tobankan loogu sheegay amaa dadka kale iyaguna asxaabta ka mid ah janno loogu bishaareeyey waa intaa ka guda weyn waxaa ka mid a khadiija binti khuwaylid radi allahu canha xaaskii nebiga calayh isalaatu wasalaam xadiidkii bukhaari ku sugnaa oo jibriil ayaa loogu soo dhiibay in marka uu nebigu ugu bishaareeya khadiija guri jannada ku yaallo inay leedahay oo aan qaylo iyo yacni sawacan iyo waxba aan lahayn oo aad u wanaagsan saabit ibnu qays ibni shumaas ayuu nebiga janno ugu bishaareeyey markii uu yidhi aayadda ay soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nebiy markay soo degtay ayuu ayuu isxirxiray guriguu isku xiray wuxuu yidhi biswaa aniga waa halaagsamay yidhi nebiga oo nin cod dheer u ahaa nebiga korkiisaan ku qayli jiray oo codkayga markaasuu nebiga calayh salaatu salaam uu yidhi maxaa ku dhacay taabit ayaamahan markaasaa loo sheegay rasuulka calayh salaatu salaam ninkii sidaas buu gurigiisa iskugu xiray waa isu baqayaa waa inuu yacni camalkaygii waa buriyey buu leeyahay u sheega buu yidhi inuu ahlujanno yahay inuu ahlujanno yahay u bishaareeya marka taabit ibnu qays ibnu shumaas sana jannaa loogu bishaareeyey wuxuuna ku dhintay dagaaladii isaga marka oo wuxuu ku dhintay musaylamatan kadaab iyo maamadii iyo xuruubtaas uu ku dhintay dadkii ahlu riddada markii lala diriraayey ayuu sabalkaa ku dhintay nacam ayb cukaashta bnu mixsanaa ka mida markuu yidhi rasuulka ilaahi iga tobanka toddobaatanka kun ilaahay iyo tog inuu iga mid dhigo markaasuu nebiga anta minhum aduu aaba ka midku yidhi ahlujannaha tahay marka wax kastoo aduu muhiimku waxaa wayaan cid kasto oo magac ahaantiisu nas uu ku soo arooray xadiidta nebiga calayh salatu salaam kana ansaxay qofkaas waxaan leenahay hebel ahlujanno sidoo kale qofkii nebiga ou naar uga markaati kacay isagun ee naska ou naar uga markaati kaco walciyaadu billah soo ahlunaar sida abulahab iyo abujahl iyo raggaas marka nacam iyo abu aalib inuu naar gelayo nebigaa sheegay calayh salaatu wasalaam lagana soo bixinaynin iyo guud ahaan cid kastoo gaalnimo ku dhimato halkaan marka musanifku labadaa nuqdo waa laba nuqdoo muhiima wuxuu ka bilaabay awalan cid aan annaga janno uga markhaati kacayn hebel ahlu janno waan dhahayna ma jiro ayuu yidhi ilaa ciddii nebiga uga markhaati kaca maane calayhi salaatu wasalaam ayb alfaad marka waxaa jirta culummadu ay reebeen axaadiistu ay reebtay oo lamida ahlu janno waay hebel waa ahlu janno lama dhihi karaa ayuu leeyahay ilaa inuu nebigu yidhi maane calayhi salatu wasalaam alfaad marka waxaa jirta iyadana lamida ahlu janno alfaadda iyada marka waxaa ka mid a masalan qofka in la yidhaha marxuum almarxuum ereygan dadka aad afkooda ugu badan marxuum marka la leeya waa kii loo naxariistay waay in loo naxariista annaga ma og ma ka warqabno waxaa la dhihi karaa laakiin naxariisaan u rajaynaynaa naxariis ayaan u rajaynaynaa ayaa la dhaha maahane hebel waaba loo naxariistay annaga ma ognin ilaahay ugama ugama markaati kici karno nacam rasuulka calayhi salatu salaam markuu arkay cuثmaan ibnu madcuun markuu dhintay oo uu meeshii yimid gurigii uu ku dhintay ee markaa uu maqlay yacni dadkii aad u ammaanayo nebi waa kii uu yidhi war ka joogo aniga aniga nebi maxamed sala allahu calayh ali wasalam maa adri maa yufcalu bi walaa bikum aniga ma ogi wax laygu fali doono wax laygu yeeli doono ma ogi qur-aankana aata ku jirto maa adri maa yufcalu bi walaa bikum yacni arrimahan ilaahay u yaallaan subxaanahu watacaala waxaa weeyaan qofku yani rasuulka calayh salat slam isagoo weli marka dambe la ogeysiiyey markii dambe haddana laakiin waxa ilaahay gacantiisa ku jiro cid ka markaati kici karta oo ka hadli karto oo waxyila-aan uga hadli kartaah ma jirto alfaadan sidoo kale waxaa kamid lafdiga la yidhaha ashahiid ayaa lamida macno ereygan ashahiid la yidhaha isaguna dad badan afkooda uu ku dureersanayo shahiid waaye hebel iyo hebel shahiid waaye iyo fulaan ashahiid iyo lafdigaa isaguna lafdi waxaa weyn ahlujanno waaye ayuu la mid yahay macnaheeda sababtu waxay tahay bukhaariga saxiixulbukhaariga wuxuu babaabaystay kitaabu ljihaad baabun laa yaquulu shahiidun u fiirsa bukhaari wuxuu baabaysta baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yaquulu qofka dhihi maayo fulaanun hebel shahiidun shahiid waayo cidna ma ma dhahayo shahaadaan u rajaynaynaa buu leeyahay hebel maadaama wanaag aan ku aragno inuu ku dhintay in sha allahu shahaadaan u rajaynayna waa inuu istinaa uu sameey lakiin adigu ma ogid wuxuu ku dhintay sababtoo dadku waxaa weya waxaa dhici karto quluubtooda inay waxyaabo kale ku jireen xadiidkii muslim ku sugnaa saxiixa isagun ahaa waa tii nebiga ninkii kirkira la dhihi jiray ee nebiga owrkiisa raraayay jihaaduu ku jiray nebiga ratigiisa u raraayay markaasaa waxaa lagu soo gemay marka waran leef lagu soo gemaya ku dhacay waa dhintay asxaabtii waxay dhaheen hanii'an lahu shahaada war ninkan bogaadin baa u sugnaatay waa u dhacatay ay dhaheen ninkaan waa shahiide markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kalla war ka joogi saa ha dhihin ina shamlata alatii akhadaha lataltahibu alayhi lataltahibu calayhi finaar oo kamaa qaala sal l slam go'i ou haniimada ka xaday go'i ou haniimada ka xaday ayuu naarta kula dadgadoomayo ou naarta kula jiraa camal weyn uu sameeyey fiiri hal go' ou bililiqaystaa naartii uu ku galay marka masaa-ishu dadka afkooda u fududdahay waxaa laga yaabaa qofka haddii laga celiyay alfaaddan inuu yidhaahdaba yani ama jihaadkaad diidaysaa ama waxaad diidaysaa ee alfaad noocaas loo isticmaalo dadka inay ilaahay ka cabsadaan aroon xadki ilaahay ugu talagalan inaan laga gudbin culumo iyo caamaba inaysan ka gudbin waxaa weeyaan kitaabka iyo sunnada sida ay ka hadlayaan waxaa weeyaan waa sidaas imaamu bukhaari baabaystay xadiidkaasna uu tilmaamayo midda labaad nebiga calayhi salaatu wasalaam sidoo kale nin jihaadka ku jiray oo weliba gaalada wacdaro ku dhigay ayaa dhaawacmay xadiidkaasna muslim buu ku sugan yahay markaasuu nebiga wuxuu yidhi dadkii asxaabta marka waxay dhaheen alla ninkan maanta islaamka wuxuu u galay tiro badana markaasuu nebigu wuxuu yidhi war ka jooga innahu min ahli nnaar ahlu naar waayo ninkaas markaasaa la yaabay war ninkaan muxuu naar ku mutay nin asxaabta ka mid a yidhi anaa raacaya soo ula socday ula socday markii dambe wuxuu arkay ninkii oo markaa dhaawac jihaadka ku noqday markaasuu warankii intuu qaatay dhaawacibaa intuu ka bato u adkaysa waayey warankiisiibu labada naas dhexdooda xabadkuu saa u saartay markaasuu isku soo gediyey waa isdilay yani imtixaanuu sameeyey waa isdilay ninkaas dhaawacii u adkaysa waay kow naftiisu isdilay markaasuu ninkii wuxuu yidhi nebigu u sheegay calayh salaatu salaam ninkii aad sidaa tiri taanuu sameeyey yaa rasuulallah markaasuu nebigu wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah وأشhهd أنيi رasuuل اللh aan markhaati ka ahay macbuud xaq lagu caabudo inuusan jirin alla ma ahan ana rasuul all inaan sababtoo taan u sheegay ku timid waa arrinta soo ujeedi marka umuurta cawaaqibteedana lama yaqaano qofkii niyada oo ku dhintayna lama yaqaan ilaahiisa unbaa og laakiin aduu haddaad wanaag ka aragtay mala xun ha ka malaysaninoo ha dhihin yani si xun u diriraaye iyo hadduu yani xaq daahirka inuu xaq u diriraa ay tahay yani waxaad tidhahdaa wanaagaan u rajaynayna rajo waxaagaa ku ekaanay amaa wax inaad goyso ood qadciso maya fii xuduudi shariica in xagga xagga looga baxo lama ogolo laa haaulaa'i walaa haaulaa'i masalada marka aada laysaga ilaaliyo dada masalada u xamaasoon u xamaasoon u xamaasoon waxay rabaan ay sheegaayaan aayaadkii iyo axaadiistii maba celinayaan hadhow masalada marka saas walaa yaqdacuuna calaa axadin min ahli lmillah أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل الناr لأن علم ذلiكa مغyب عanه waa ka maqn yahay cilmigaas waa mid laga qariyey laa ydrوna عalى maada ymuut ma oga ay dadku ku dhimanayaan عalى الإسلام أm عalى الكفr nin gaalaad hadd ujeedaa adiga gaal hebel oo gaalkaas ahlu naar waa ma dhihi kari intay nololi ku jirto sababtoo yaa og inuu muslimi doono ma adaa og arrintaan in aad la ysaga ilaaliya iyada rasuulka calayh salatu salaam qiso kale ka sheekeeyey xadiid bukhaari ku sugan nin ayaa nin ayaa caabid ahaa reer bani israa'iil oo ka mida nin caabidoo ahaa nin kaleo soo agmari jiray markaasuu xumaantuu ka celi jiray faasiq nin ah laakiin muslim ahaa markaasuu maalinkii dambe wuxuu yidhi war nin iga tago yidhi abucifta calaya raqiiban war maanaa la ikaa soo dira inaad iwaargiyeyso yidhi war aniga rabbigay leesaga keen dhex baxo yidhi iga tagniyo ninkii waa xanaaqay marka caabidka ah intaasoosan ilaaha caabudi jiray markaasu wuxuu yidhi wallaahi laa yakfir ullahu lak ilaahan ku dhaartay inuusa ilaahay kii dembi dhaafayo wallahi adiga laguma dhaafayo wax dembigaaga dhaafayo ma jiro markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninkii isaga ah marka markuu alla subxaana watacaala marka kanna waa u dembi dhaafay kii macaasida samaynaya midkaanna ilaahay waa cadaabay markaasuu wuxuu yidhi man da ladii yata'allaa calaya yaa waayo ninka aniga igu dhaaranayo wax aan aniga haysto inaanan hebel siinaynin ninka ku dhaarta yaa waayo yaa waayo ninka ku dhaaran karayo marka hebel wala dembi dhaaf maayo hebel yani waa waa ahlu naar lama dhihi karo intay nolosha kudi waa hanuuni karaa qof wuu soo hanuuni karaa marka taa masalada iyada fiirisa u baahan lidaalika dadka asxaabta dhabar jabiyey maalinta uxud waxaa ka mid ahaa khaalid ibn alwaliid oo toddobaatanka saxaabi ay ku dhimatay sababtiis maca daalika wuu soo muslimay cikrimata bni abi jahl waa soo muslimay midna lama dhihin yani adigu maadaama aad waxaad samaysay waa waxa waxaa weeyaan maba hanuuni kartid lama dhihin faqradan marka masaladaasay ka hadlaya faqrada dambana ninkii nebiga u cayino waa u cayinayna anaga taasay ka hadlay wayaquuluuna ahlu xadiidku waxay odhanayaan ina cadaaba alqabri qabriga cadaabkiisa xaqun xaq weeyaan oo wax jira wa cadaabalqabriga waa jira muctasilada iyo raggaasaa inkiro ayagu iyo firaqa ahlu bidcada inkiraan waxayna yidhaahdaan qabriga cadaabkiisu ma sugna axaadiista oo ku soo aroorayna axaadiis aaxaada wa ayay leeyihin axaadiis mutawaatira ma aha laakiin cadaabalqabri qur'aankiiba uu ku soo arooray fiiri marka musanifka waxuu u deliishana yucadib اllahu alla waa cadaabaya man istaxaqahu qofkii mutaysto in shaaa haddii uu doono alle wain shaaa hadduu doonana cafaa canhu waa u cafinayaa liqowlihi tacaala baana u deliila annaaru naarta yaa yucraduuna calayha loo soo bandhigaya iyaga korkooda guduwan aroortii iyo cashiyan galabtii wayowma maalin taquumu saacatu saacadda ay qumayso dhacaysana alla wuxuu malaa'igta ku dhahayaa adkhiluu geliya aala fircawna reer fircawn ashadda alcadaab cadaabkiisa ugu darnaan badan geliya faahbata lahum ilaahay wuxuu u sugay reer fircawn maa baqiya fi dunyaa intay adduunyadu baaqi tahay cadaaban baa u sugay cadaab bilquduwi aroortii iyo walcashiyi galabtii duuna maa baynahum inta u dhexaysata ma la sheegi xataa idaa qaamat alqiyaamatu markay qiyaamadii dhacdo cudibuu waa la cadaabaya ashadda alcadaab baa lacadaabaya bilaa takfiifin canhum iyagoon laga fududaynaynin kamaa kaana fi dunyaa adduunyadu sida ay ahayd oo kale wuxuu leey marka faqradaanina cadaab qabriga ku sugaya qabriga cadaabkiisa marka waa wax jiro waxaa u deliila aayaddan uu sheegay reer fircawn hadda ayagu waa dhinteen wuxuuna ilaahay sheegay inta adduunyadu hadda ay taagan tahay subax iyo galab nimankaas in la cadaabay see lagu cadaabaa marka waa yidhi waa un qabriga ilaa aakhira lama gaarin mo ayb masaladaa marka aayadda waa u deliil waxaa kaloo u deliila qowluhu tacaala yubit اllah اladiina aamanuu bاlqwl الhaabiti fi اlxayaaةi اdunya wa fi اlآakhira ilaahay wuxuu ku sugayaa muminiinta iyo camalka saalax dadka samaystay laa ilaha ilah buu ku sugaa su-aasha qabriga wayudilu اllahu aalimiina ilahay aalimiintana su-aasha waa ka wereerina waa dhuminaya wayafcal اllahu maa yashaa ilahay wuxuu doonasaya marka haddii su-aashiga laga dhumo oo qofkii su-aashii marka uu ka dhumo ay ka wareerto ee in dhala-aani ay uga dhacdo maxaa xaalkiis marka oo ahaanaya in la cadaabayo marka macnaha meesha ku jiro haddii ilaahay qowl saabida oo ku sugana in su-aashii marka isaga laga su-aasha hadduu ka soo baxo in wax fiican la siinayo marka waxaa kaloo u daliila qowluhu tacaala waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka ninkii anii dikrigeyga ka jeesto xuskayga fa ina lahu maciishatan danka nolol ciriiri ah buu leeyahay sheekh waaba sheegaa yacnii wuxuu u jeedaa qabla fanaa'i dunya adduunyada intaysan dhammaanin ka hor bimacnaa adduunyada intaanay dhammaaninoo aakhira daarteeda aan la gaarin ayuu u jeedaa liqowlihi tacaala alla qowlkiisa ah u daliilo bacda dalika alla uu yidhi wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa maalinta qiyaamaha ninkaasi waan soo kulminaynaa acmaa isagoo indhoola ah bayana wuxuu caddeeyey marka alla subxaana wa tacaala ana almaciishata danka nolosha ciriiriga ah qabla yowmi alqiyaamati aakhiro inay ka soo horrayso aakhiro in dhala'aana la keenaya cadaabkaa lagu naaraya aakhiro laakiin maxaa ka horreeya nolol ciriiri inay ka horrayso sheega alla subxaana wa tacaala wa fii mucaayanatina annaga ee arkideenna aan arkayno alyahuuda yahuuda iyo wanasaara iyo nasaarada iyo almushrikiina gaaladuba mushrikiinta fi lcayshi aragdi nolol waasica ay ku sugan yihiin dhexdeed iyo warafaahiyati iyo yacni raaxo maciishati nolosha ay uga sugan yihiin dhexdeeda maa ayaa ku sugan yuclamu bihi lagu ogaanayo isaga lagu ogaanayo annahu lam yurid bihi alla inaanu ka wadin dayqa risqi risqiga ciriirinta ciriirintiisa fi xayaati dunyaa lagu ciriirinayo in adduunyada dhexdeeda aan laga wadin sababtuna ay tahay liwujuudina helitaanka aan helayno mushrikiina gaalo fii sacatin min arsaaqihim risqigooda waasic uu yahay wainamaa araada bihi alla wuxuu u jeedaa nolosha ciriiriga ah bacda almowti waa dhimashada kadib qabla alxashri aakhirana ka hor marka dhimashada kadib aakhiro ka hor waa halkee waa qabrigow meeshaas ka dhiraan dhiriyey marka musanif raximah llahu tacala marka wuxuu leeyahay maadaama ilaahay sheegay gaalada in nolosha uu ku ciriirinaayo adduunyadiina aan aragno gaalo noloshooda ay raaxa iyo bakraannimo inay nolol raaxa ah ay ku nool yihiin aan u jeedno marka maxay noqona nolosha ciriiriga marka waa halkee waa bayna daari dunya iyo daari alaakhira dhexdooda oo daarulbarzakh in lagu nolosha ciriiriga inay daarulbarzakh ay ku asiibayso tafsiirkaa marka nolosha ciriiriga in qabriga lagu fasirana mufasiriin badan oo salafkii ka mida ayaa sidaa qabay sida dabariga iyo keyrkiisba ay werinayaan haddaba marka nolosha cadaabulqabrigana xaadiid badan baa kusoo aroorto ou ka mid yahay xadiid albara ibni caazib xadiid albara ibni caazib ou ka mid yahay iyo xadiidkii saxiixaynka ku sugnaayo nebiga uu yidhi idaa qacada axadukum fii salaatihi midkiin hadduu salaadiisa ou fadhiisto showdka dambe waaye falystaciz billaahi min arbacin alla afar waxyaabood ha ka magan galo min cadaabi jahannama wa min cadaabi alqabri wa min fitnati almaxya waalmamaat wa min shari fitnati almasiixi addajaal haddii marka cadaabulqabri uusan jirin maxaa looga magangelaa marka nebiga muxuu leeyahay alla uga magangela aa marka wax jiro kitaabka iyo sunnaduna waa tuseen caqligana kama foga in qabriga laysku cadaabo ayb waxyaabaha marka qabriga cadaabkiisa keenaaya waxyaabaha yani looga badbaadaya qabriga cadaabkiisa waxaa qoray alimaam ibnu اlqayim raximah اllahu tacaala kitaabkiisa aruux layraa ayuu ku dhigay halkaasaa laga fiiriyey munjiyaatu cadaabi اlqabri qofka waxa qabriga cadaabkiisa ka korinaayo yani waxyaabaha waxaa ka mida qofku inuu suuratu tabaarak akriyo habeenkii xadiid baa ku soo arooray waxaa ka mida maalan inuu isla xisaabtamo habeen walbo si markaa xisaabtanka marka hadduu dunuub isku arkan ou toobo keeno si isagoo nadiifka oo u dhinto hadduu dhimanaayo adciyadii adkaartii inuu la yimaado oo akriyo ku dadaalo inuu iska ilaaliyo yani si fiican inuu kaalida isaga zuuliyo sijada inuu ku dadaalo namiimnimada inuu iska ilaaliyo ka dheeraado dadka muslimka isku dirdir inaanu isku dirdirin xadiidka ibnu cabaas ayaa tilmaamaya nebiga uu yidhi ana nabiya sal allahu alayh ali wasalam mara calaa qabrayni nebiga laba qabri buu soo maray markaasu wuxuu yidhi inahumaa la yucadabaani labada qabri waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani fii kabiir wax weyn oo ay ku adag oo iska ilaalin waayeenna maaha wax lagu cadaabaye markaasuu yidhi ama axaduhumaa fakaana yamshi binamiima wa ama alaakharu fakana laa yastatiru min bowlihi midkoodna dadku isku diridiri jira kan kalena kaadida si fiican isagama nadiifi jiro iskama hursa jirin marka waxyaaba cadaabalqabrigeeda kaasa nabigana calayh salaatu salaam wuxuu yidhi istanzihuu min albawli war kaadida iska nadiifiyo iska fogeeya fa ina caamata cadaabi alqabri minhu cadaabalqabriga badankiis wuxuu ka ahaadaa kaadidoo si fiican laysaga zuulin waxaa garanaya marka waxyaaba dadka fududaysanaya in cadaabalqabri ka imaan karo waxyaabaha cadaabalqabriga keena guud ahaan macaasida oo dhan cadaabalqabri ay keentaa waxaana u daliila xadiidkii dheeraa nebiga markii uu riyada lagu kaxeeyey ee la tusay nin meel fadhiyo oo markaa nin uu dhagax u wato oo madaxa uga dhufanayo dhagaxii dhagaxii markuu madaxii marka uu isku burburo dhagax uu doonanayo haddana uu madaxiisi fiicnaanayo mar laba haddana ku dhufanayo wahaakada iyo mid weli dhiiga ku dabaalanaayo markuu isyiraa soo baxba nin baa afka uga dhufanayo dhagax iyo mid marka qoom qaawan oo iyagu marka dab meel sinaar camal ku jiro marka ay dabka hoos uu ka soo galaan koray soo aadayaan baxay maagayaan haddana marka waa dudkii bay ku noqonayaan ayaguna waa ayagoo qaaqaawan nin wuxuu arka halkaas qoolallada laga gelinayo birta hilibka lagu gooyo kale kalaaliibta halkaa inta looga jeexo ilaa qadaadka la geynayo sanka halkaa la gelin halkaa la geynayo dhegta indhaha la gelin halkaa la geynayo haddana dhinaca kale uu imaanayo sidoo kale la yeelayo markii nebiga uu weydiiyey dadkaa cadaabkooduna wuxuu ahaa cadaabuqabri buu ahaa ee cadaabu naar haddama aysan ahayn sida xadiidka ka muuqanaysaba waa dad qabriga lagu cadaabayo sababtoo axaadiista qaarkeed baa waxaa ku jirta marka aakhirada inay marka laga fahmaya in cadaabuqabri inuu ahaa arrinta idan marka cumuuman macaasida oo dhan cadaabay keentaa cadaabuqabri inkastoo qaarkood hadda ay aad u sii daran yihiin waa kaasa marka cadaabuqabrigu marka waa taas wayuuminuuna waxay rumaynayaan ahlu sunnada bimas'alati munkarin wa nakiir munkar iyo nakiir su-aashooday rumaynayaan oo malaa'igta munkar iyo nakiir labadaa malag yaa dad qabriga ugu imaanaayo markaasay su-aal weydiinaya saddex su-aal man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinuka nabigaaga waa kuma rabbigaa waa kuma diintaadu waa maxay waa kaas su-aalahaasi su-aalaya calaa maa abata sida ku sugnaatay bihi shayga kaaba calaa maa abata bihi lkhabaru khabarka sidau ku sugnaaday can rasuulilah uga sugnaaday sal اllahu alayh ali wasalam maca qowlihi tacaala qowlka alla lala qabo yuhabit اllahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati اdunya iyo wafi laakhira yuhabit llahu alla waa sugaya aladiina kuwii aamanuu rumeeyey bilqowli buu ku sugaya athaabiti sugnaa qowlkii sugnaa oo laa ilaha illa buu ku sugaya alla fi lxayaati nolosha addunya dhow iyo wafi laakhirati iyo aakhiraba wayudil llahu ilaahay waa dhuminaya alaalimiina aalimiinta wayafcal llahu ilaahay waa samaynaya maa yashaa wuxuu doonaya wamaa warada tafsiiruhu can nebiyiin iyo wixii tafsiirkiisu nebiga u soo arooro nebiga xaggiisa oo ka soo arooro nebiguna waa sheegay in laisweydiinayo su-aalahaas wayarawna waxay arkaan tarka alkhusuumaati wayarawna ahlu sunnadu waxay arkaan tarka alkhusuumaati doodaha in laga tago walmiraai iyo iyo yani dooda isku mid wa fi lqur'aani qur'aanka lagu doodo iyo hayrihi iyo hayrkiis iyo qowli llahi tacaala alla qowlkiisa ayaana u daliila maa yujaadilu ma doodo fii aayaatillahi ilaahay aayaadkiisa kama doodo inuu ibdaaliyo kuma doodo ila aladiina kuwii maana kafaruu kufriye yacnii yujaadilu fiiha alla aayaadkiisa ku doodayaa takdiiban bihaa isagoo beeninaya wallahu aclam marka adoo qur'aanka qasad xun ka leh inaad aayadihii beeniso maqsad xun inaad ku gaarto adoo leh inaad qur'aankii aad alqallooc iyo ka raaraadsato taa iyagu marka ahlu sunnada ma sameeyaan taasuu marka halkan ku ishaa khusuumaadka iyo dooddu laba nooc waay dooddu hadday tahay dood wanaagsan oo diin laysku fahamsiinayo waa iyadu waa ammaanan tahay waa fiican tahay liqowli llahi tacaala walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ila bilatii hiya axsan asxaabtiina hadda waxaa weya dadka ahlu bidcada mararka qaar way la doodi jireen cabdullaahi bnu cabbaas aad uu la doodi jiray waa tii khawaarijta uu la dooday mar cabdullahi bnu cabbaas waa tii uu la dooday khawaarijta waa sidoo kale waa tii uu la dooday ninkii la dhihi jiray ninkii la dhihi jiray najdat alxaruuri najdat alxaruuri maalin maalmaha ka mida wuxuu yidhi ibnu cabbaas oo haddaad waxaad keentay hudhudka qisadii wuxuu keenay nabiyullaahi sulaymaan oo markuu yidhi marka watafaqad ayr faqaala maaliya laa ara hudhuda am kaana min alghaa'ibiin marka uu yidhi marka uu aayadaha sheegay marka famakasa hayra baciidin faqaala axadtu bima lam taxid bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin hudhudkii warow u keenay nabi sulaymaan markaas uusan ogeyn marka wuxuu yidhi ibnu cabbaas waxaad leedahay hudhud ayaa wax ogaaday oo meel dheer war ka keenay oo nabi sulaymaan u sahmi jiray ayaad leedahay maca daalika inta ilmo yaryaraa intay dhulka god ka qodaan oo ay xoogaha yani qashin jiljilicsan intay godka ku dahaaraan ay markaas u soo ordaayo markaas intuu ku istaago dalaq godkii ku dhahaa ilmo yaryaraa qabanayo markaasaa la gowracayo marka hudhud saasa soo ku ogaaday yir inuu meeshaas tago waxaana dhan keenay markaasu ibnu cabbaas wuxuu yidhi haddii wuxuu horta nin loo jawaabo ma tiido yir adiga yani haddii aanan ka baqaynin or dadka caamada inay warkaaga ku fidnoobaan maba hadli lahayn haddaanan taas ka baqaynin maba kula hadlaynin laakiin waxaan ka baqaa in wax weyn inaad keento loo malayo markaasu wuxuu yidhi idaa jaaa alqadaru baطala alxadaru haddii qadarku uu yimaado oo qofka noloshiisii ay yani geerida hadday timaado digtoonidii iyo caqligii waa baaba'aya adoo bani aadamoo weyn haddii ilaahay kuu qanaad baabuur inuu ku dilo digtoonidii aad qabtay waa kaas baaba'e maalinkaas adoo waxaa lagu arkaa laadii iska socda waxba iska fiirinin baabuurka ku jiirana hadda hudhudkaani marka wuxuu yidhi aqoon badan waa lahay wax badan waa arki jiray laakiin hadday soo gasho tiinta de ilmo yareeraa gaadi karo oo markaas dabil u dhigan karo marka ibnu cabbaas aada u doodiy markaasuu yidhi mar dambe waba kula doodayo nin waxaa tahay caqli iyo cilmi u saaxiibu ayb marka muhiimka waxaa weeyaan qofku dooda taas waa fiican tahay laakiin dood ujeeddadeed ay tahay diinta in lagu qalloociyo taas waa midda layska reebo nebiga calayhi salatu salam asxaabta markuu arkay qur'aanka iyagoo ku murmaayo saan akrintiisa saan waa ka waada nebiga majliskii marka intuu ka kacayo wuxuu yidhi sidaan la idinma farinin inaad qur-aanka ilaahay ku doodaan la idinma farinin wayubituuna khilaafata abiibamarkan sidoo kale ahlu bidcada marka lala doodaayo hadday maslaxa ka imaanayso dad kale lagu waaninaayo o kale haddii doodii inta la dhegaystay ummad kusoo hanuunaysa khayr haddii ayaga laftirkooda wax loo bayaanin kara waa fiican tahay laakiin hadday tahay keliya uun issoo taag oo waxaad ku hanuunaan aysan muuqanin markaas waa marka salaf ay leeyihiin kutubaa qaar aad ku arkaysaan wayarawna kafa khusuumaati maca ahlilbidac iyo ahlubidcada inaan lala doodinay qabaan iyo waxaa laga wadaa markay taas tahay amaa markay dad yani dad cawaama loogu danaynayo ama ayaga laftirkooda fajo lagu oogaayo de ibnu cabaas iyo asxaabta rasuulka waa doodi jireen shaafici iyo aimada waa waa hadli jireen cabdilcasiiz alkinaani waa